mahadsantihiin radio ergo aad iyo aad baad mahadsantihiin waay waxay ahaayeen dadkii dibiyada ahaa dalka gudihiisa ku barakacsanaa oo runtii abaarta ay markii horateen haddana mar ha ilaahay iyo roob iyo barwaaqo la helay gartay inay guryahoodii iyo beerahoodii dib u taxbadaan runtii hadda ama gobol ahaan ama degme ahaan aan matagelinayna dad yar ma ahayn waa number yar oo kamid a qayb kamid a ayaa laabatay laakiin dadka intoodii kale gaaradii iyo meeshii bay weli fadhiyaan waana arrin runtii aan anagu islahayn arrintaasi arrin aada iyo aad muhiima weye dadkuna hay-adina ma celinin dawladina ma celinina iskood bay u laabteen oo dad iyawey inay ka baxaan bal cidhiirigii dhibaatada mar haddii ilaahay naxariistiisa iyo roobkiisa iyo barwaaqadiisa ay heleen waaya tirada laabata waa imisa marka guddoomiye dadka hadda laabtay dhowr meelood laba meelood bay ugu muhiimsaneed ay ku kala laabteen qaybina ilaa iyo qasax dheere ayay gaareen oo nagala soo hadleen ba nabad bay ku tageen qayb kalena waxay tageen meesha la yidhaahdo walaweyn iyo eriyad halkaasay tageen marka dadka tiro ahaan waa toddoba boqol ilaa kun inta udhaxaysay ahaayeen marka dhowr maalmood bayna kala baxeen iyagaana iskood isu reeday oo dadku iyaga un gaadiidkooda iyo maaragtay waxooda un meelaha intay wax ka raaraadsadaan idkood baabuurta isu saaray marka goormay baxeen intaas hal mar way wada raaceen toddobada boqol ilaa kunka qoys miya mise waa qof maya waa qof weye qof waa marka goormay laabteen waa goormay goortay baxeen intaasoo qof
runtii ilaa saddex maalmood ilaa afar maalmood bay un maaragtay dadkaasi ayay baxeen maalmihii uun intii uun ciidda ugu dambeysay jawaabka dhexdiisahayd bay un dadkaasi baxeen shacabkan hadday abaartii markii hore ay keentay intii abaarta laga baxayena ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ku dhex noolaayeen haddana naxariistaah ay heleen inay baxaan oy beerahoodii iyo guryahoodii iyo noloshoodii dib u beertaan ay dib u yabyaa aad iyo aad muhiimadda ay ahayd annaguna runtii aad baanu ugu waigelinay uguna hambalyeenay inay nabadna ku tagaan beerahoodiina ay ku laabtaan dadkaasina si nabadgelyaana way ku baxeen si nabadgelyaana way ku tageen sida ay noo soo sheegeen waa gartay qansax dheere iyo welaweyn marka laga taga shabeellada hoose meelaha kale ay ku laabteen waa xagee gobollada kale ee dalka hadda labada meelood ee ugu muhiimsan ay ku laabteen waa labada meelood weeye wax hadda maaragtay goobaha kale oolaa duruuf kale oo ay dadku sheeganayeen oo weli taagani way iska jirtay marka waxaa ugu muhiimsan uun hadda labada goobood ay hadda dadku ku laabteen dadka hadda inta noqotay labada goobood wey marka guddoomiye dadka maxay idiin sheegeen sababta ay ku laabanayaan maxay tahay hadda maxaa ka horeeyo waktigan lama joogo xilligii beeraha maxaa ka horeeya oo idiin sheegeen dadku runtii de musaacado weyn ay hadda ufahayaan meesha kuma haystaan oo runtii daryeel badan kuma haystaan caafimaad fiican kuma haystaan hoy fiican kuma haystaan nolol ay ku ganacsan yihiin kuma haystaan waxbarasho kuma haystaan mar haddaysan intaa ku haysanin waxay garteen mar haddii roob iyo naxariis ay heleen dadka qaybo kale oy meelihii ay waagii hore kaga yimaadeen iyo dad ay dirsadeen markuu roobku da-ayeyna ay u sheegeen inuu dhulkii aarna yahay beertiina ay baxday hadee waxa weeye hay way yeesheen oo nibay yeesheen marka waxa ka horeeya ayaal walba waxa keenay abaar bay ahayd haddana abaartii hadday baxday waxay gartay maarata guryahoodii ay ku noolaan karaan oy shacabkooda iyo wixii kale yabyabada heli karaanba ay ku noolaan karaan marka haddii la yidhaahdo maxaa kaa horeeya ee fadhi maxaa loo hayaabaa taala meeshan u fadhiyaa baahibaa ku haysa waxbarasho la-aan baa ku haysa caafimaad xumaa ku haysa marka waxaa dhaantay isagoo gurihiisii iyo naxariista alla maaragtay dhactayaa u dhaantay laakiin beerihii xilli horaa la abuurtay ma qaarkood ma idiin sheegeen in beere iyo wax ay abuurteen oo dadkoodii ay beere usii abuureen wax noocaas ma idiin sheegeen ha way noo sheegeen inay beerihii aara yihiin oo hadda waktigii la cuni lahaa ay joogaan bay noo sheegeen oo beeruhu ka baylahayaan hadday sii joogaan marka beertiisi midka laga celiye rabtaa in waraabaha laga celiye rabtaa waana dadku siday niyada ulahayiin iyo siday maarata u faraxsanaayeen barinayna inay dad nolol fiican ka horeysan yihiin oo beertooda u ganacsan yihiin ninku nin walba uu ku xisaabtamayaa jibaal iyo sanad wanaagsan buu ku xisaabtamayaa marka nin walba isagoo ducaynayo or intii nalahayn karay waa nalahayay intii waxoogaa rafaad iyo maarata dhaxan iyo gabow ay maarata aan kusii jiri lahayn inaanu waraabaha iyo shimbirka beertanada ka xisanaan rabnaabay inta badan ayay ayay ka mahad celinayeen oo inta badan noo sheegayeen marka sababtii hore markii hore usoo barakaceen ba waxay ahayd waxay ahaayeen dad beeraley ah beerahoodii iyo abaarihii bay kasoo barakaceen miya ammaan darre iyo waxaasi umaysan imaanin meesha dabcan waxa ugu muhiimsanaa oo dadku ay maaragtay saamaynta buuxda yeeshay ammaanku waxaa laga yaabaa goobo gaar ah iyo meelo gaar ah inay tahay laakiin waxa saameeyey ee saamaynta buuxda yeeshay waxay ahaayeen ee maaragtay dhamayska tirani waxay ahayd abaar bay ahayd sideedaba colaada waxaa laga yaabaa meelo kooban iyo meelo yar saraajihi iyo waxaa meelo gaara inay markaa ay wax ku kooban yihiin laakiin abaartu iyadu saamayn bay ahayd oo dad iyo dunyada way saamaysay xoolihii baa dadka inta badan dhaafay hadde mar hadday abaari dhacdayna beerina fiican jirtaa laakiin haddii hadda ay saamayn kale oo timid barwaaqaa meel walba roob iyo aaran iyo barwaaqa iyo naxariisay jirto oo ninkii xaqiiqada ku haray neefkii maanta wax u geli karo waxaa muhiim ah inaynan beertiina bayrihin wixii ugu haray ee baaqiga ana aysan ka bayrihin guddoomiye marka ma jiraan dad kale oo ka baxay labada xere xere ee barakacyaasha ee ku yaala kaxda oo ama gobolada baay bakool iyo gedo ku laabta oad ogtihiin
hadda inta hordhaca ay hadda baxday oo gobolka maaragtay bay ku laabatay ama gobolka shabeellada hoose waa labada goobood aan kuu sheegay qaybo kale oo maaragtay nala soo xidhiidhayaa way jiraan oo iyaga laftoo doonaya inay laabtaan haddii ilaa yidhaahdo okay qarashka jidmarka iyo waxa ay ku laabteen dadkan yaa bixiyey yaa caawiyey haddiiba horta caawimaad timaado intaanjn bay iska noqonaysaa caawimaadu waxa weeye waa runtii waa waxaweye waa ruux shilinka u xilanayo oo marna sii socdo marna soo socdo u noqonaya dadkani iskood bay iyagu sidaa maamuleen cid caawisay oo hadda aku yidhahda way caawisay ma jirto iyagaa baabuurka iska bixiyey iyagaa is abaabulay iyagaa iskood isu daberay markii laga reebo wax yar oo degmadu ay markaa iyadu jeerkeeda ka bixisay oo ilmaha caanaha ee noo sii siinayo aanu nidhiirsantahay dhowr baabuur anagu markaa sagootinay caana siisiisa markii laga reebo wax caawiyey oo noolahaya ma jirto iyagaa isabaa iyagaa baabuurkooda soo firaysay iyagaa goostay iyagaa ku qanacsanaa iyagaanan ugu maaragtay ugu mahad celinay annaguna ka degnaa wax yar oo markii aanu ugu talagalay oanu bulshada ka ururnay aanu guddoonsiinay waxaan nidhi ilmaha marba meesha yaree juulaheed sii maraysaan ilmaha caano oo ugu gada baabuur walba yaraanu gacanta u saarnay wax la odhan karo waa caawimaadna maaha intaas waa imise marka waxaas asiisteen imise guddoomiye runtii annagu waxaanu siinay waxaanu sadaq ahaan ugu talagalad ay ahayd oo degmadu ay ugu talagashay baabuur walba lacag laba boqol oo dollaraan siinay sidaas u sagoojinay waynan maaragtay runtii waxaana uta waxaana ugu dhiibnay mas-uulkii dadka hogaaminaya ee raraya ee maaragtay geynayay oo iyaga maaragtay odayaashoodii ah runtii waxaana nidhi uun caanaha kusii dadka ma ahaane waxay hay-adi iyo dawlad iyo aanu meel ka qaadnay maysan ahaynne waxaanu xaafadii iyo degmadii iyo aanu garano aanu aan ku sagootina ayay ahayd aada iyo aad baynan ugu mahadsan yihiin dadkaa gartay inay noqdaan oo ka maaragtay gartay inay gaxantii iyo buusaskii iyo guridii ay ku dhexbaa meelihii ay ku baabasanaayeen inay dib ugu laabtaan hoygoodii gartay aad baan ugu mahad celinayna imise gaari baad marka marka jid markaas labada boqol siiseen meeqaa gaari ba ahayd oo baxday oo siiseen gawaaridu shan gaari bay ahaayeen gawaarida baxdaynu marka anagu aan aanu aanu la kulanay aan usagootin waayahay marka gargaar ma ku heli jireen xerada xeryaha ay ku jireen kaxda wax gargaara ma la siin jiray intay joogeen
wuu jiray mase badnayn waxa weeye gargaar hadda u n o ka jiro oo dadku waa barakayaal degmadaooga hay-ado u n o toos aho wax caawiyo oo raashin bixiyo garaam siiyaana ma jiraan sideedaba maaha dadku qaxooti maaha hay-ado u n k oo garaam bixiyo oo laleeyahay garaam hebel iyo garaam hebel iyo kaar hebel buu ruux haystaa maaha hay-aduhuna maray waay waxay maray wax bigdoodina u keenaan iyo iyo maraysan u keeninba way jirtay marka meelay iyada laftooda iskaga ganacsan yihiin oo dalkoodii ammaan ku haystaan bay degataa haddana hadday beeri u baxeen inay ku laabtaan bay go'aansadeen waa gartay marka qaarkood waxay sheegeen in raashinkii laga karin jiray xeryaha ee bisaylka ahaa ee la siin jiray la joojiyey raashinkaas maxaa loo joojiyey raashinkaasi lama joojinina waa karsamaa wuuna karsan yahay marka wuu jiraa raashinkaasi wax anagu waa la joojiy inuu yar kala doo marka waxoogaa uu yar kala doo way jirtaa ayaaba usbuuc oo uu yar kala maqan yahay oo inta imaanayo waxoogaa kala doo ku jira waa suuragal laakiin si raashinkaasi u karsan yahay waxa la joojiyana anagu ognahay ma jiraan
marka maalin kasta miyaa loo kariyaa raashinkaas yaa yaa sakariya oo bixiya raashinka ha waa la kariyaa maalin walba wa waa la kariyaa wa waa la kariyaa inuu de markaa marka uu kala goan yahay oo smuuca uu goon yahay ma ahaane subaxiina ilmaha waa loo kariyaa masaalida loo kariyaa qadadana waa loo kariyaa marka waa raashinku waa wuu jiraa raashinku ha waa waa sidaa wey ma gobolkaa bixiyo mise hay-adaa bixiyo
inta badan hadda kan hadda karsamaayo hay-adaha bixiya inta badan kan hadda karsamaayo hay-adaha bixiya marka waa raashin bisil oo hay-aduhu inta badan ay kariyaan waana ilaa dhowr goobood weeye hadda anigu intaan jooga ka Ah, okay marka guddoomiye een, xeryaha hadda ku yaala een, barakacyaasha ee kaxda imise ee, qof baa ku jirta hadda oo kusii jirta wallahi ee dadka annaga hayna ay dad yar ma aha sideetan kun dad kor u dhaafayo weeye marka waxaana ka baxay hadda intaan kuu sheegaya intii kale waa dee waa dhimatahay marka dadku dalaad tiro badan baa anagu marti gelinay degmada afar waaxood weeye afartaa waaxood saddex waaxood oo kamid a miisaanka dadka deganiba waa farakawe marka waa sidaa weeye waa Eh.
saddex qaybood bay kala degan yihiin saddex waaxood bay kala degan yihiin saasayna dadku u degan yihiin Ee, dad kale oo idin yimid oo oo is- isdiiwaan gelinaya oo raba inay noqdaan ma jirtaa ha ha way jiraan way jiraan dad isdiiwaan geliya way jiraan annaguna waxaanu u sheegnay dee hay-adaha walbaydin celinaysan jirin iyo hadda cid cid ka sibood garaysay cid allaale ciddii diiwaan gelisay noqonaysa annaguna waana shagoojinaynaa waana maaragtay waanaan maaragtay garabkoodaana taaganahay waana u mahad celinaynaa marka way jiraan dad isdiiwaan geliya oo diyaargarow ku jira oo imise tiradooda waa imisa meeqay dhan tahay wax tira ma haysaan adiga hadda intii ay usbuucan ayaga qaybtii hore baxday waxay diiwaan gelisay dad adiga ilaa dhowr boqol ay diiwaan geliyay ilaa saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton qoys baa diiwaan gelisay oo diyaara inay baxaan ha marka gobolladee idin sheegay inay u socdaan inta badan goboladan hadda aan sheegayna ay u socdaan inta badan gobolka bay iyo bokool iyo waxaasay sheeganayaan